بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim wacan oo wanaagsan walaalaha muslimiinta oo meel kastoo aad joogtaan iyo si walbo aad numa maqlaysaan kusoo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo habeen walba wakhtigan oo kale aad kala socotaan warbaahinta islaamiga ah ee landalus waa habeennimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay koob iyo tobanka bisha koob iyo tobanaad ee dilqicida sannadda kun afar boqol afartan iyo lix hijri barnaamijkeena faafreebka wararka waxaan ku soo qaadan doonnaa kulan ka dhacay degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe kaas oo ujeedkiisu ahaa in ummadda muslimiinta lagu taxriidiyo amaba lagu booriyo jihaadka waddada allaah sidoo kalena lagu dardargeliyo dadka muslimiinta ka qayb qaadashada dagaalka jihaadka ah kulankaas oo ahaa kulan muhiim ah saacado badanna socday ayaannu caawa barnaamijkeenna ku lafaguri doonnaa oo aan ku soo qaadan doonnaa waxyaabaha uu daaranaa kulankaasi ku soo dhowaada mar kale faafreebka wararka في الأسماع سحرا ساهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا
wahagaaga barnaamijka ayaannu sii gudagalaynaa insha allah wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa waxa ay soo qabanqaabisay oo ay qabatay kulan ujeedkiisu ahaa sidii dadka muslimiinta loogu boorin lahaa jihaadka ka socda waddanka kaas oo lagula jira gaalada soo duushay iyo murtadiinta kabaqaadka u ah kulanka oo ahaa mid muhiima islamarkaana qaatay saacado fara badan ayaa waxaa lagu casuumay oo kasoo qayb galay culimmada wilaayaadka islaamiga ah qaarkood amaba inta ugu badan waxaa sidoo kale kulanka kasoo qayb galay golaha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sidoo kale kulanka waxaa kasoo qayb galay abwaanada soomaaliyeed oo iyagana gabayo iyo weliba sidoo kale talooyin halkaasi ka jeediyey kama marneen bahda waxbarashada iyo marti sharafka leh oo iyagana kulankaasi lagu casuumay oo kasoo qayb galay kulanka waxaa daadihinayey oo isku soo duba riday waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish haddaba inta barnaamijkeenna uu soconayo waxaan si toos ah idinkugu soo tabin doonaa kulanka muddada uu socday hadallada laga jeediyey wareysiyo aanu la yeelanay culimmada waxgaradka abwaanada iyo weliba sidoo kale qaar kale oo ka mid ah kasoo qaybgalayaashii kulankaasi haddaba barnaamijkeenna ayaannu si toosa u gudagali doonaa iyo weliba sidoo kale annagoo idinkaga soo tabinayno halka uu ka soconayay kulanka bismillaahi raxmaani raxiim waxaan ku sugannahay mid ka mid ah holalka shirarka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe halkaas oo runtii uu ka soconayo kulan looga tashanayo arrimo fara badan oo ay qayb ka tahay jihaadka ka socda waddanka sidoo kale waxaa kulanka lagu soo hadal qaaday horumarinta dacwada adeegista bulshada sidii loosii horumarin lahaa adeegyada bulshada loo hayo ee maamulada wilaayaadka islaamiga ah kulanka runtii waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiinta ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe oo ugu horeeyo waaliga wilaayada oo kulanka garwadeenka ahaa oo isaga daadihinayey waxaa sidoo kale kasoo qayb galay culimo fara badan oo kamid ah culimada wilaayaadka islaamiga ah waxaa qayb ka ahaa golaha nuqabada wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe waxaa sidoo kale qayb ka ah oo kulanka lagu casuumay qaar ka mid ah abwaanada ee soomaaliyeed oo iyagana qayb ka ahaa warbaahinta iyagana goobjoog ayay ka ahayd kulanka aaraa fara badan ayaa la soo jeediyey waxyaabaha ugu badan ee laga hadlayeyna waxaa runtii qayb ka ahaa sida dadka muslimiinta ah ay ugu qayb qaadan karaan jihaadka wadada allah iyo horumarintiisa wejigii hore ee kulanka ayaa hadda soo dhammaaday waxaan rabaa in qaar ka mid a kasoo qaybgalaasha aan wareysto oo aan sidoo kale weydiiyo aragtidooda ku aadan kulanka markaana waxaa inala joogo mid ka mid ah culimada wilaayaadka islaamiga waa sheekh cabdiraxmaan firin sheekhna soo dhowow warbaahinta islaamiga landalus waxay qayb ka ahayd kulanka maanta halkaa ka socday mowduuca ciwaankiisuna ahaa xamlo ku saabsanee taxriirda ummadda iyo sidoo kale dadka inay ka miiq noqdaan dadka furimaha ku sugan bal soo dhowow kulankan iyo waxyaabaha u daaranaa iyo waxyaabaha adiga kaaga muuqday bismillahi alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah wacalaa aalihi wa asxaabi ajmaciin qadar waa dhowahay jazaakum allahu khayran idaacadda andalus barnaamijkan waa wadiifadii ilaahay subxaanahu wa tacaala nebi maxamed u amray wey waxarid almuuminiin ilaahay baa nabiga ku amray inuu ummadda lagu booriyo jihaadka marka hawshu waa laba qayb midna waa tawfiiqda oo tawfiiqu lhidaaya ah midna waa towfiiqu lbayaan walirshaad managa marka dadka muslimiinta ah oo nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo muminiinta ka hooseysa dhammaan ayaga waxooda waa hidaayat lbayaan dadka inay xaqa u bayaamiyaan diinta u sheegaan baadilka iyo xaqa loo kala sheego towxiidka iyo shirkiga gaalnimo loo kala sheego laakiin waafajinta oo hidaayatu towfiiq ilaahay baa iskale subxaana wa tacaala marka ilahay waxaan ka baryaynaa ummadda inuu labadiiba ilaahay subxaana wa tacaala u tasiiliyo u saalo marka arrintaas waxaa leenahay awalan waa wadiifadii nabiga shaqada ilahay uga dhigay subxaana wa tacaala dadka muslimiintana waajib saaran weeye dadka marka cudurdaarku waa ka dhammaanayaa midda kale nabigu waa kuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam qalbigu waa daxalaystaa say birtu u daxalaysato marka birta hadday daxalaysato baa la geliyaa qalbigu hadduu daxlaysana aayadaha qur-aanka iyo xadiidka iyo diinta ilaahay baa lagu saafiyeeraa sidaa darteed waxaa weeye taxriidkan maanta horeyna loo bilaabay haddana lagu jiro waa masale muhim baan leenahay loona baahan yahay waana waxaan leenahay waajibaha saaran dadka muslimiinta ah gaar ahaan mas-uuliyiinta ayaguna xaqoodii bay guteen dadka muslimiinta marka waxaa laga rabaa xaqa loo sheegahayo waa tii aakhariya adduun bay ku badbaadi lahaayeen xaqa inay ka wada qayb qaataan oo wada qaadanno oon ilaahay ka barino hidaaya towfiiq inugu siiyo taana ummaddan ka rajayna insha allahu tacaala ayb kuu soo laaban doonaa sheekh cabdiraxmaan waxaa markaan isana soo dhaweynayaa sheekh abu saciid azaylaci sheekhana soo dhawow adigana qayb ayaad ka ahayd runtii kulankan waxaa ii muuqanaya boorka ka mid ahaa qofka inuu ka mid noqdo in uu buuxiyo mid ka mid ah thaqri ka mid ah huquurta muslimiinta bal adiga mowduucaas iyo si guud waxaa lagaga hadlayay bal soo dhawow warbaahinta andalus bismi illaahi raxmaan araxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wsala allahu wasalam calaa nabiyina moxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacd waa mahadsan tahay kulanka waxaa looga hadlaayay amarka ilaahi subxaanahu watacaala oo muslimiinta uu siiyey waxarid ilmu'miniin mu'miniinta waxay leeyihiin cadow oo ilaahi subxaanahu watacaala oo amray in lala dagaalamo gaalada iyagoo isku duuban ayay muslimiinta ay la dagaalamayaan ilaahayna subxaanahu watacaala wuxuuna amray annagana muslimiin haddaan ahay annagoo isku duuban inaan la dagaalamo yuqaatilu lmushrikiina kaafatan kamaa yuqaatiluunakum kaafa gaalada la dagaalama idinkoo wada socda isku duuban sida idinla dagaalamayaan iyagoo isku duuban markaan kulanka wuxuu taaranaa in muslimiinta la dareensiiyo cadowgoodii amarka ilaahay subxaanahu watacaala inay qaataan oo isdiyaariyaan cadowgooda ay la dagaalamaan qofka muslimka ah maadaama haddaa dagaal uu socdo muslimiintana dagaal ay ku jiraan meel lagu ogaado imaa furintii inuu buuxiyo ama dadka walaalihiisa furintu buuxiyay inuu kaalkaaliyo ama dadka maqan inuu booskooda u buuxiyo markan qofka waxaa laga rabaa imaa in oo thaqri lagu ogyahay hadduu ka maqan yahayna cudurdaar la ogyahay inuu ugu maqan yahay meeshu uu joogana sida nebilaahi maxamed caleyhi salaatu wasalaam uu sheegay qofkii aan duulin ama qof duulayaa aan daryeelin ama qof duulaya ehelkiisa aan u daryeelin asaabahu llahu biqaaricatin qabla yowmi alqiyaama ilaahay wuxuu ku asiibayaa musiibo qiyaamo ka hor si marka dadka muslimiinta musiibadaas loogu badbaadiyo oo waajib dadka wada saaran qofka in diintiisa ilaashado waajib isaga saaran waayo in diintii la barto oo lagu camalfalo oo la difaaco dareengelintaas oo bulshada la dareengelaya jalsada ku saabsanayd baarka allah fiik waayahay markaan sheekh cabdiraxmaan ku noqona sheekh cabdiraxmaan guddi ayaa la saaray oo sameyn doonaa in dadka muslimiintu ay buuriyaan oo ay tagaan dhulka miyiga ah sidoo kale lasoo hadal qaaday dadka marka marar badan way soo socotay oo mashruucyadan wilaayaadku intaad joogtay waa la sameeyey maxay dadka faa'iido u leedahay in lajino culimo nabadoono shucaro la diro ay maxay dadka ka faaidayaa dadku horta jihaadku waxaa laga jihaadaa maalka lagu jihaadaa nafta ayaa jihaadka lagu bixiyaa carabkana waa lagu bixiyaa nabiguna uu leeya calayhi salaatu wasalaam jaahid lmushrikiina biamwaalikum waanfusikum waalsinatikum horta waxaa weeye culimmada iyo dadka ayagu dhexgalahaya ummadda ugu yeedhahaya macnaa waxaa weeye waa xaqaasi oobsanhayaana waa nooc jihaadka ka mid ah oo carabkii ah ummadda waxay faa'iido u leedahay ruuxa inuu ogaado meesha uu taagan yahay ilaan ruuxa diintan waxaa naqaanaa waa jalbulmasaalix wa darulmafaasid weeye dadkan waxay ogaanayaan xoola hadda la raaco adhigoo la raacdo beerahoo la ilaashado macnaa waxaa weeye taasu masaalix ma aha masaalixdu waxay ku imaanaysaa waajibaadkoo la sameeyo iyo macaasidoo laga fogaado mahmaa ummaddanu ay jaad ka fogaato xoolihii barakoobi mahayaan oo awlaaddii barakoobi mayso oo dhulkii barakoobi mahayo aakhrana baraka ma leh ummaddanu marka waxay ogaanaysaa khayraadkeeda adduunka iyo aakhray ogaanaysaa taasaa ummaddan ugu jirta waadada baafinhaya iyo wax sheegaya xaqi sheegayana waa bialsinatin ku jihaada weeye ayaguna marka labada qolo waxaan leenahay xaqii iyo jihaadkii bay oofinayaan insha allahu tacaala waayahay ugu dambeyn sheekh abu saciid marka la dhahayoo kale in dadka muslimiinta lagu booriyo taxriid ulumma cala aljihaadi fii sabiilillah qaabkee ugu fudud ayaa lasdhihi karaa ee loo mari karaa isleedahay adig markaad soo dhaweyso muslimiinta bulshada sharaa'ixdeeda way kala duwan tahay taxriidkana waxaa weeye subul iyo waddooyin fara badan ayuu leeyahay waxaa ka mid ah in muslimiinta meelahay ku kulmaan sida masaajidada oo kaleeto muxaadaraadka in loogu jeediyo jumcadii khudbadii in loogu sheego in dadka muslimiinta laiskugu yeero oo kulamo loo qabto meelaha muslimiinta ay degan yihiin beerahooda iyo tuulooyinkooda in loogu tago oo markaas aayaadka ilaahay subxaanahu watacaala iyo axaadiida rasuulka sala alla alayhi wasalam in loo sheego cadowgoodiina iyo makriga iyo gardaamada markaasuu la magan yahay in lagu baraarujiyo oo markaas la yidhaahdo qof kastow diinka ilaahay u dagaalan haddaadan diinka ilaahay u dagaalamayninna dantaadii iyo beertaadii iyo haaskaaga ayaa lagu soo socdaa oo isdifaac qaatiluu fii sabiilillah oo idifaacu markaas in loo sheego iyo siyaabahaas iyo siyaabo kaleetoba markaas lagu baraarujin karaa waa hagaag runtii waxaan ku sugannahay mid ka mid ah halkii uu shirka ka socday wejigii hore ee shirka ayaa soo dhammaaday runtii shirkana sidaan horey u sheegnay waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada ugu horreeya waaliga gobolka sheekh cali darwiish oo shirkan daadihinayay qabsoomidiisana lahaa sidoo kale waxaa ku sugan shirka oo inala joogo qaar ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah abwaano ka soo qaybgalayaal kale oo iyagana shirka lagu casuumay fadhiyo kale ayaa dhiman sida mas-uuliyiinta iyo daadihiyaasha kulankaba ay noo sheegeen balse waxaan jeclay si qaar ka mid ah culimmada iyo dadkii ka soo qayb galay bal inaan dareenkooda la wadaago waxaa ila joogo sheekh cumar xayaakallah oo ka mid ah dadkii ka soo qayb galay sheekhana marar badan shirar waad ka soo qayb gashay shirkaana dabcan waxa uu daaran yahay arrimo ay qayb ka tahay in dadka la taxriidiyo in acmaasha wilaayaadka ka socda ee shaqooyinka lasii dardargeliyo oo ay ka mid tahay dacwadoo kale arrimaha raftirkeeda ee dadka kaabayaasha dhaqaalahoo kale arrimo badana laisla soo hadal qaaday dadka yaa cadow ah inkastoo cadowgeenu maanta uu badan yahay haddana cadowga noogu dhowaa kuma wax badanaa laga hadlay kashii cumar aan soo dhowo adigoo soo koobaya bal shirkan iyo kasoo qaybgalkaaga maxaa kaaga baxay بسم الله وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خير runtii shirkan waa shir wuu koobnaa muhiimad ballaadhanna wuu xambaarsanaa wujuuh fara badan oo ay ka soo qayb gashay oo muhiim u ahaa jilsada shirka waxaa lagaga hadlayay ummaddan sidii loogu tadwiirin lahaa dacwadii nebiga sala allahu alay wasalam jawaanibteedaoo dhanba dee waxaan odhan lahaa shir arlada korkeeda laga qabto oo mataqaana arlada korkeeda laga qabtaay oo ka fadli badan ma uu jiro waa kuwa nabigu ammaanay oo kale sal ll ly slam ijtamaca qowmun fii beyti min buyuuti la yatluuna kitaab allahi tadaarisuna fii maa beynahum ilaa nazalat calayhim asakiina waqashiyatuhum raxma xafathum almalaa'ika waa kuwa nabigu ammaanay calayhi salatu salaam jilsadan oo kaleeto waxaa lagaga hadlayana waxay dacwada sidii kor loogu qaadi lahaa dacwaduna waa nidaau llahi fii ardih waa baaqi ilahay dhulka yaalay waxa weye waa da'bul wadiifatu alambiyaa iyo warusul ambiyada alla soo diray rususha shaqadoodii weeyaan waxa weye waa da'bu lculamaai wasaalixiina waalmuslixiin culimmadii iyo dadka awliyadii iyo muslixiinta ah shaqadoodii weeye shaqadaa ka hadalkeeduna de wax sahlan ma aha runtii waa jelso lagu faano ilahayna aan ka rajaynayna inuu fii sijili xasanaati taxriidkoo kale aad looga hadlay dadka la booriyo jihaadka socda taxriidku waa aayaddii ciwaanka ku taallay baad arkaysay oo ilaahay kolka horba subxaana watacaala nabigiisa amar ku siinaya ciddii raacdaba yaa ayuha nabi xarid almu'miniina cala alqitaal nebi maxamedoo dadka guubaabi baa layidhi qitaalku guubaabi ummadda nebi maxamed ummatulqitaal ana nebiyu daxuuku lqataal waa ku nabig sal slam nabiga dhoolla cadaynta badnaa ee dagaalka ayaan hay kuli reer qureysheed baa nabigu ku lahaa sal slam yaa macshara qurayshin wallahi ina ji'tukum ataytukum bidabxi gowrac baan idin marka waxa weye qitaal ummadda in lagu baraarujiyo ummaddu hadday qitaalka ay qaadato waa ummat lcizi waa ummat lwujuud waa ummat inqaadi lbashariya bani aadamka tii badbaadin lahayd waa ummadda dagaal ummad markay muslimiin tahay mu'miniin tahay muwaxidiin tahay ahlu sunna waljamaaca taeto manhajka nebi maxamed ayay sal ly slam haddana se ay ka mid tahay xayaatadeeda alqitaalu fii sabiilillahi ka mid tahay ummaddaasi waa ummad sii jiri doonta insha allahu tacaala waa ummadda ummadaha badbaadin doonta waa ummadda khayrkeedu uu nacfigeedu sida dhulka iyo roobka u gaadho oo kaleeto oo u saameeyo oo kaleeto ummadda nacfigeedu meel kasta uu saameeyo waa ummadda qitaalka marka ummadda in taxriidkaa la geliyo oo lagu buraarujiyo ciddii ku baraarugsan ciddaan baraarugsanin in fadhiga lagu kaco war ka kaclina fadhiga ka kaclina ummadii dagaal ba u diyaargooda dagaalka qaybtaada ka qaado waxaan leenahay ummaddu waxa weye taas waa nebigana la amray innaguna atbaacu nabiyina baanahay sal allahu alay wasalam yaa ayuha nabi xarid ilmina cala alqitaal nabigana le dagaalka ummadda ku guubaabi marka dagaalka oo la guubaabiyaa waa waajib sidiisa gaar u taagan kadalika mushaarakatu lqitaal dagaalkaoo laga qayb galo isaguna waa waajib sidiisu labada waajibba in la qaata marka culimmaduna doorkooda qaataan waa shay waajib jazaaka allah jazaak allahu khayr aada ayuu mahadsan yahay sheekh cumar xayaa kalla ayuu kaasi ahaa culimo kale iyo abwaano iyo kasoo qaybgalyaal kale ayaanu wareysan doonaa insha allah ee aan soo dhaweeyo ee sheekh cabdiwaaxid iyo weliba sidoo kale sheekh balle oo isna ee, runtii ii muuqanaya oo isna shirka qayb ka ahaa Een, markaana aan soo dhaweeyo culimada een, sheekh cabdiwaaxid iyo sheekh balle Ee, sheekh cabdiwaaxid ee, dabcan halkan waxaan u joognaa kulan saacado socday een, ahdaaf fara badan ayuu xambaarsanaa haddii aan qaybo ka mid ah soo qaadano een, waxaa ka mid ah in dadka muslimiinta mar kastaba aan laga daalin in lagu booriyo inay cadowgooda gartaan oo iska dhiciyaan Ee, sidoo kale waxaa qayb ka ahaa in qofka uu ka mid noqdo een, thaqri ka mid ah thuquurta dadka muslimiinta uu buuxiyo een, bal soo dhowow fikradna waa ku lehed iyo aaraa iyo talooyin bal ku soo dhow andulus shirkan iyo aragtidaada bismi llahi raxmaan raxiim waa ku dhowahay runtii shir aada u weyn aada u qayan badan ummadda anfici doona mustaqbalka ayaa halkaa ka dhacay waxyaalo badanna runtii waa lagu gurfay ummadda anfacay fi dunya walaakhira waxaa marka hore laga sheekeeyey cadaawada gaalada ummadday u qabto khaasatan etoobiya iyo xabashada ayaa laga sheekeeyey in hadday u soo dhigteen badaheennii iyo webiyadii ay naga irsaaqadii bay rabaan inay xiraan mana xiri karaan ilaahay baa subxaanau watacaala cirka inooga keena runtii arrintaa marka waxaa uun ka dhalat ummadda in la baraarujiya iyo xamladaas walaayada ay ku dhawaaqday oo ummadda mi iyo magaalaba in la baraarujiyo lajnooyin la saaro oo rag culamo iyo dee noqobo iyo shucaaro abwaaniin iyo ayaa marka taladaasaa ka soo baxday insha allah waxaan rajaynaynaa khayr badan inuu shirkan uu ka soo baxo jazaaka allahu khayra waxaan kugu soo laaban doonaa een, kelimo siiyo sheekh maxamed balli oo isna ee, runtii dhinacayga fadhiyo Ee, sheekh balli soo dhowow ee, shirkan iyo aragtidaada iyo waxyaabaha ee runtii uu kusoo kordhin karo een, bulshada muslimiinta ah ee iyaga shirkan runtii looga tashanaya aayahooda iyo mustaqbalkooda بسم الله الحمد لله اللهم وفقنا لما تحب وترضى دوبو جزاك الله خيرا شركان إن واد فديدي أننا واد فديني شركاني وشر آدي هذا قيا بدن بوها وعن أمر إلهي سبحانه وتعالى أولي وشاورهم في الأمر إني معناها أرنكو مسلمين تو أي كشوران أو أي تلدودا أي عقلgooda ay macnaha ay maskaxdooda tuujiyaan macnaha sida ay gaaladu ayagu siminaarada iyo shirarka iyo habeen mugdiga iyo qoraxdoo soo jeeda mu'aamarada muslimiinta ay ugu jiraan ayana annaguna islaaxa muslimiinta iyo taqadumka diinta ilaahay subxaanahu watacaala iyo shareecada islaamka iyo muslimiinta baraarkooda iyo horumarkooda iyo kuwa ayagu dhibka haysto si sida ma garanaysaa waxa weeyaan kashmiir iyo filistiin inaan ka shuurayno annaga macnaa maslaxadayada weeyaan siday ayaguba dulmigaas ay ugu shirayaan ilaahayna subxaanahu watacaala wuuna waafajiyey talooyin aad iyo aad u qiimo badan baa laiswaafa- baa laisdhaafsaday ujeeddaduna ay tahay dadku inay wax wada jaan qaadaan kooda mujaahidka ah iyo kooda daaciga ah iyo kooda macnaha xoolo dhaqatada ah iyo midka tujaarka ah iyo haweenta macnaha waxa weeyaan muwaxidadaaya oo ilmaha tarminaysa dhammaantood inay wada jaan qaadaan oo dowraadka iyo muxaadaraadka iyo macnaa loo baxo arrin aad iyo aad u qiimi badan si macnaa camalka jihaadka fardi loogu wada aado mid loogu wada aado ayuu ahaa meel fiican ayuuna maray insha allah Een, waayahay ugu dambeyn sheekh cabdiwaaxid ee, shirka een, qeybihiisa dambe waxaa lagu soo hadal qaaday in la diro lajino ka kooban culimo waxgarad een, abwaano kuwaasoo mari doona magaalooyinka waaweyn tuulooyinka dhulka miyiga ah oo kale Een, maxay marka faa'iido u leedahay bulshada muslimiinta ah ee sidaa loo dhexmari doono maxayse ka faa'idi karaan culimada iyo nuqabada iyo dadka ee runtii shaqadan qaban doona insha allah awalan waxay ka faa'idayaan dad- dadku inay diintooda bartaan oo runtii haddee dacwadii iyo tawxiidkii iyo salaadii iyo jihaadkii iyo in marka hore ay bartaan dadka diintooda la baro way ka faa'idayaan midda labaad waxay ka faa'idayaan runtii ummadda in cadowgeeda in macnaha la tuso taana way ka faa'idayaan waxay ka faa'idayaan runtii ummaddu inay isu diyaariso maanta camalka jihaadiga oy ka wada qayb qaataan laba mushaaraka oo juyuush mi iyo magaalaba ka soo baxda in la helo taana way ka faa'idayaan waxay ka faa'idayaan runtii dadka inay infaaqa bixiyaan oo ilaahay dartii subxaana wa tacaala ay diinta difaacideeda iyo liiclaahi kelimatillaahi waxaan leeyahay runtii wax badan bay ummaddu iyo ka faa'iday ee arrimahan hadda muxuu aha lajnada iyo dacwadan la wada iyo hawshan iyo xamladan oo ciwaankeeda uu ahaa kun fii thaqrin min thuquuli islaam ow qaa'iban canhu bicudrin ow bixikmatin walaa takun haalitha waxyaalahaas oo dhan bay ka faa'idayaan insha allah sheekh balli mawaadiicda ama ahdaafta ee runtii ay xaqiijinaysay amaba la raba in la xaqiijiyo ee xamlada taxriidul umma waxaa qayb ka ahaa alxahu calaa radci alcudwaan in dadka lagu booriyo in laiska radciyo laiska celiyo axbaashta iyo kuwa lamidka ah ee gaalada asalka ah ee dadkan iyo dalkan soomaaliya damaca fog ka leh bal ka waran sax weeyaan ee dhuubow een, dadka soomaaliyeed ama caalamku inta macnaa wax qorta ama mu'arikhiinta ah ama indheergaradka waa ogyihiin cadaawadda ee naga dhexaysa annaga iyo axbaashta oo soo jireenka ah iyo admaacdooda daa'iman wa abadan taagan oo ay quudaraynayaan waddankan barwaaqada ah waddankan manabadda leh waddankan khayraadka iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala wax badan uu geliyey waddankan macnaha ayagu ay ka tiro badan yihiin oo ka tiro yar admacdaas faraha badan oo weligeedba soo jirtay mar kastana dad muwaxidiina oo mujaahidiina oo muslimiina ilaahay dhuuntooda uu dhigayay ha noqdo axmed guray ha noqdo sayid maxamed cabdulla xasan ha noqdo xusuurtii dhexe iyo xarakaadka itixaadka ha noqdo maanta oo awi agtara min cishiriin sana ama quraabata cishiriin sana xarakatu shabaab almujaahidiin ilaahay subxaanahu watacaala dhuuntooda uu dhigay dadka markaa dhammaantood soomaaliyeed in badan waxaan ciyaal ahayn ama saqiir ahayn way ogyihiin saas ay tahay intaa keliya maahan waa in lagu dhaqdhaqaajiyaa oo la yidhaahdaa cadowgii aad ogeydeen waagaas aabbayaashiin iyo waddankiina waa soo dhiiraday hadduu doonayaa webiyaasha inuu xiro hadduu doonayaa inuu waddanka kala gooyo hadduu doonayaa inuu aqaaliim u kala qaybiyo hadduu doonayaa inuu waxyaabo kale ka samayso marka dadkii in macnaha ruuxuljihaad la geliyo oo la yidhaahdo macnaha waddankiinna iyo ciiddiinna iyo dalkiinna iyo diintiinna macnaa maxaad ugu tooran tihiin macnaha u kaca oo difaaca oo u dagaalama midka yar iyo midka weyn haweentu shaqay leedahay kan macnaa ariga raacanaya duco iyo xoolaha inuu dhiibuu leeyahay midka shiiqaaya taxriidkii iyo kutubtii iyo tawxiidkii buu leeyahay qaa'idku kaartadii iyo dejintii iyo buu leeyahay maaliyaddu xoolihii ururintii iyo nidaamkeedii buu leeyahay amnigu istikbaaraadkii iyo dabagalkii iyo jawaasiistii buu leeyahay mid kasta macnaha ahamiyadiisa iyo iclaankii mid kasta waa adiga hadda nala fadhiya mid kasta marka in shaqadiisii loo sheego ay culammadu kacaan oo ay meeshooda ugu tagaan oo ay yidhaahdaan hawshii macnaa halkaasay maraysaa oo dadkii macnaha dhuxushooda iyo ruuxdooda la nooleeyo waa ahamiyada waa loo qabanayo shirarkan iyo taxriidkan oo baadiyaha loogu baxayo oo loo shirayo weeyaan ilaahayna subxaanahu wa tacaala waana garansiiyey wax badan oo thimaar iyo natiijadana waa ka imaanaysaa insha allah markaana waxaa inala joogo abwaan nigeeyo oo ka mid ahaa abwaanadii ee kasoo qayb galay kulankii ay maanta een qabatay wilaayada jubbada dhexe kaasoo ujeedkiisu ahaa in dadka lagu booriyo jihaadka ka socda dalka aan soo dhaweeyey abwaan nigey abwaan saacado badan ayaan halkan joognay kulankana dabcan waxyaabaha laga hadlayay waxaa ka mid ahaa in dadka muslimiintu ay qayb ka noqdaan furimaha amaba huquurta ee dadka muslimiinta buuxinayaan qofka inuu qayb ka mid ah noqdo ka abwaan ahaan muddada la fadhiyey bal talooyinka la soo jeediyey waxyaabaha kuu muuqanaya bal soo dhow andalus ku soo dhow bismillahi raxmaan raxiim walaal waad mahadsan tahay dhow aad iyo aad baad u mahadsan tahay runtii kulanku wuxuu ahaa kulan aad iyo aad muhiim u ah waxyaabihii lagaga wada hadlay wuxuunbaa ugu muhiimsanaa runtii asaaskiina u ahaa qofka soomaaliga ee muslimka ee maanta jooga ee dalkiisa dagaaladu ka socdaan ee duulaamada ay ku socdaan iyo doorka isaga arrintaa kaga aadan ee uu ka qaadan karo doorkaasi siduu doonaba ha ahaado iyo dadka soomaalida ee muslimiinta sidii loogu dhiirigelin lahaa inay halgankaa socda ay qayb ka noqdaan kii maskaxdiisa kaga qaybgelaya iyo kii muruqiisa kaga qaybgelaya iyo kii maalkiisa kaga qaybgelaya ay noqdaan muhiimadda guud walaal intaas bay ahayd
waayahay marka adiga dabcan talooyinkana qayb ayaad ka ahayd sidoo kale wilaayada talooyin culammada ay soo jeediyeen iyo abwaanada iyo waxgaradka waxaa laisla soo qaaday in dadka la gaarsiiyo haddii ay noqon lahayd in dadka ay jihaadku ka qayb qaataan in dadka dacwada la gaarsiiyo miyiga la tago kale adigu marka dabcan waxaan filayaa way kugu yaraayeen kulamada noocaan oo kale inaad kasoo qayb gasho waxyaabaha marka aad isleedahay talooyinka noocaan oo kale ee la dhiibanayo iyo siday u shaqaynayeen oo kale maamulada wilaayaadka islaamiga oo kale maxaa kuu muuqanaya ad isleedahay bulshada la maamulaya iyo kulamada noocaan oo kale runtii walaal arrin aad iyo aad bogaadin u mudan weeyaan dadka shacabka ah ee la maamulayo waxay xaq u leeyihiin tahayna runtii inay ogaadaan dalku waa ballaadhan yahay dal ballaadhan weeye ujeedooyinka dagaalka horta inay fahmaan waxaa laga yaabaa dadkan iclaam kala duwan oo fara badan oo brobaganda ahi inay ku furan yihiin baa laga yaaba waxaa laga yaabaa dad badani inay jiraan oo xaqiiqada weyn ee dagaalkan uu xambaarsan yahay fahamkooda weli inaanu halka qaarkood u bislayn baa laga yaabaa marka dadka mas-uuliyiinta ahi inay leeyihiin garaadka ah ama dareenka ah in dadkii la gaadhsiiyey ujeedadaas weyn sidii ay u fahmi lahaayeen sidii dadkan loogu dhiirigelin lahaa ee loogu boorin lahaa inay qof waliba isagoo dantiisii gaarka ahayd haddaan danta guud laga wada shaqaynay danta gaarka ahi ma badbaadayso qof waliba dan gaara wuu leeyahay baylaha gaara wuu leeyahay laakiin haddii danta guud ay hagaagto waxaa la hubaa inay danta shaqsi shaqsiga ahina ay hagaagi doonto laakiin ninka baadiyaha geela ku dhaqanayo haddii dalkan soomaaliya la qabsado geeliisa ma dhaqan karo ninka beerta tabcanayaana haddii dalkan la qabsado beertiisa isagoo xoro oo muslima oo madax bannaan beertiisa ma tabcan karo gabadha muslimada ayaa xijaabanina ma xijaabnaan doonto ninka ganacsanayaana ma ganacsan doono ninka ganacsiga maala bannaanka ka keenayaana kama keeni doono marka in ujeeddadaa weyn la isu taago danaha yaryar aanay marnaba inaga mashquulinin danaha waaweyn ee waaqiciga ee horteenna yaalla runtii walaal dareenku kaasuu ahaa waana arrin mudan in lagu bogaadiyo runtii ciddii dareenkaas ama fikirkaas lahayd waxaan ku darayaa wuxuu idhi badmadow bannaanada wajeer booni iyo laamu gelis buuraheeda iyo dhulka mudug ka baalleeya beri iyo sanaagiyo ilaa cidhifka buuhoodle boosaaso iyo xeebihii ciidan lagu beeriye ceelkii bullaaliyo dalkii gaalku naga boobay innagaa ballaadh ugu fadhina labada baalloode waa kaa jihaadkii u baxay baali iyo hawde waxa noo bushaaraa dambiyo bilaha cawleede nimankii buruudkiiyo hankiiyo biliga noo sheegtay godad baahi lagu seexdo iyo bohola mooyaane baabuurta kama soo degaan baqasho awgeede kaabuul siday uga baxeen kibirkii beenooye iyagana intaasaan leh maasha allah hadda yuu mahadsan yahay abwaanige iyo kaasii haaw isagana ka qayb qaadanayay kulankii ay wilaayadu soo qaban qaabisay aada mahadsantahay abwaan markaana aan soo dhoweeyo abwaan hilaal oo isna ka mid ahaa abwaanadii maanta kulankii ay wilaayadu soo qaban qaabisay ee ku saabsanaa taxriidka ummadda kaasoo la doonayo inuu ka qabsoomo guud ahaanba degmooyinka gobolkan jubbada dhexe abwaan soo dhawow dabcan saacado badan ayaanu halkan fadhinay fikrado kala duwan ayaana la soo jeediyey oo ku saabsanaa in dadka jihaadka lagu booriyo tuulooyinka la tago miyiga la tago masaajidada dadka lagala hadlo tuulooyinka meel kasta bal muddada kulankan uu socday maxaa adiga ka abwaan ahaan kusoo jiitay maxaase aad is leedahay kulankan wuu ka bedeli karaa waaqica iyo xaaladda hadda dalka ku jira بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waad mahadsantahay walaaluu een sidaad sheegaysa warantaa kulan lagu een xamlo la doonayay in lagu qaado wilaayada jubbada dhexe ayaa halkan maanta laga gaaraysanayay een sidii loo bilaabi lahaa halkii laga bilaabi lahaa qorshe aada u ballaadhna run ahaantii een muhiima ayaa halkan la iskula soo qaaday oo lagaga tashaday run ahaantiina waa markii horreysay aan ka qayb galo kulan noocana een aad baan run ahaantii u jeclaystay oon u bogaadinayaa oo waa kulan aada muhiim ah waayo waxa weeyaan dowladdu amba waxaan dowladaha la yidhahda waxa la yidhaha amba waxay ka dhismaan gudaha taageerada ay ka haystaan ummadda ay le- ka midka yihiin amba ummadda ay do- ay markaa matalaan Een amba waa inay wa- taageero ka haystaan dibadda oo markaa cid kale een markaa ay taageerto waana sidaynu waaqacan maanta noo laga ku aragno innagu waxaan ku dhisannahay oo ku tiirsannahay bulshadeenna iyo ummaddeena muslimka oo aan dadkoodii iyo nimadoodii aynu nahay dowladda riddaduna amba kooxda riddaduna waxay ku tiirsan yihiin oo wataa oo keensada oo inagu dhex abuuray oo soo xawilay een maxaan dhahdaa shisheeye sidaa darteed baa markaa aad arkaysaa iyagoo ordaya toddobaadadan u dambeeyey iminka waxaad arkaysaa gurgurtayntu meel ordayo turki tag bahashii tag maxaan dhahdaa yugandho tag ruushku carar ciddii keensatay ee wadatay ee dhulkan keentay bay taageero u doonanayaan oy ku yaacayaan oy dhiirigelin oy halkan ay wax marayaan waa la nagu soo socdaa muqdishoa lagu dhow yahay waxay u qayshanayaan shisheeye sababtaa shisheeyaa keenay innaguna waxaynu nahay muslimiintii dhulkan lahaa dadkeennii inaynu dhexdhacno oo jihaadku halku maraya iyo marxaladda la marayo lagu booriyo in lagu dhiirigeliyo in la baraarujiyo in duceeya la yidhaahdo mustadcafiintii in la yidhaahdo halganka ukaca oo dhalinyartii la booriyo in noqobadii iyo waayeelkii iyo ummaddii guud ahaan jihaadkii lagu dhiirigeliyaa waa mid maanta xilligeedii run ahaantii ay tahay laynooga baahan yahay mar kasta in la dargeliyo la joogteeyo inagu ma nihin dad sheega soo dirsaday dadkii dalkan iyo dadkan iyo diintan lahaa baynu nahay ummaddeennii in lagu baraarujiyo marxaladda dalku maraya cadowga jabay ee isa sii hambarraacinta u baahan waa mid runaantii een loo baahnaa xilligeediina dhacday aadna aan usoo dhaweynaya insha allah diyaarna aan nahay inaanu ka qayb galno inaanu hadduu la yidhaahdo aan loo kala hadhin guud ahaan umadana waxaan ugu baaqaynaa meel kastay joogaan muslimiinta nin waliba ninkiisii buu yeedhanaya cadowgii ilaahay iyo dadkii diintan iyo shareecadan iyo wilaayadka kusoo duulay ee dulmiga ku socday cadowgoodii bay raadsanayaan oy meel kasta u marayaan baramo gaala iyo maraykan baa inta ay hoos yaacayaan innakuna ilaahay baynu ku tiirsanna marka hore saan ilaahay barno mujaahidiinta u ducayno cadowgaan habaaro innakuna aan isku taagna sidii aynu uga qayb qaadan lahayn iskaba raacinta iyo turaanturinta iyo tukaantuqta yara hadhay cadowga cagta hoostiisa inaynu gelino aynu ka qayb qaadanno arrintaana waan soo dhaweynaya walaal waa mahadsan tahay waa hagaag ee, markaana waxaan soo gaarnay doorkii een, golaha nuqabada wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe oo iyagana een, kulankan qayb ka ahaa Een, ujeeddada kulanka sidaan hore u sheegnay waxa uu ahaa een, xamdo ku saabsan in dadka muslimiinta lagu booriyo oo lagu dardargeliyo jihaadka ka soconaya waddanka waxaa ila joogo een, golaha dhaqanka waxaana ka mid ah suldaan cabdiraxmaan cali cabdi oo ah afhayeenka golaha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe soo dhawow suldaan bal kulankan adigoo soo koobaya iyo bal waxyaabaha idinkaga baxay bismillaah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah kulan ayaan maanta kasoo qaybqalnay oo aada u qiimo badan kulankaasna ay soo qabanqaabisay ee isku soo dibriday walaayada jubbada dhexe kulankaas micnaa wuxuu daarnaa in micnaha lagu booriyo dadka muslimiinta ah ee jihaadka ka socda bariga afrika inay qaybtooda ay ka qaataan qof waliba micnaha oo uu ka qaato oo muslim ah qayb meesha uu ogaadan yahay aan dhinaciisa laga soo gelin marka boorintaas iyo micnaha ayaan ka soo qaybgalnay shacayrkii runta wuxuuna ahaa faqaatil fii sabiilillaah laa tukallafu ilaa nafsaka waxarid lilmu'miniin maasha allah ilaahay baa ku mahadsan kulankaas haddaan odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka haddaan nahay jubbada dhexe kulankaas waa ku faraxsannahay aad baan u soo dhowaynaynaa waan micnaha waan garab taagannahay meesha ay nooga aadan tahayna diyaar ayaan lanahay walaayada jubbada dhexena waan la qaadannay waan micnaha insha allah soo dhoweynaynaa manaa markii oo manaa kulamada manaa ma la qabanaayo ama manaa lagu baxaayo tuulooyinka ama degmooyinka aan lagu baxayana insha allahu tacaala naqiib kasta beesha uu mas-uulka ka yahay inuu hurboodo oo micnaha qayb uu ka ahaado micnaha baraarujinta dadka lagu baraarujinayo kitaabka ilaahay in micnaha la difaaco oo manaa laiska dhiciyo gaalada insha allahu tacaala in ay u diyaargaroobaan nabaddoonada ugaasyada salaadiinta waxgaradka dhammaan loo diyaargaroobo manaa insha allahu tacaala xamladaas oo dacwiga ah insha allahu tacaala oo lagu boorinayo kitaabkii ilaahay micnaha sidii loo difaaci lahaa loo koryeeli lahaa insha allahu tacaala inahaas ayaan kusoo gaabinaya wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waayahay aad ayuu mahadsan yahay afhayeenka golaha dhaqanka ayuu kaasi ahaa markaana waxaan soo dhoweynayaa suldaan maxamed carab oo ka mid ah salaadiinta wilaayada suldaan soo dhawow adigana bal aragtidaada iyo kulankii maanta dhacay ee saacadaha badan socday kunoqob ahaan bal maxaa idinkaga baxay kulanka alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah idaacatul andalus waan ku dhownahay ilaahay baa mahadsan walaayada jubbada dhexe maanta waxay soo qaban qaabisay kulan looga hadlayo in jihaadkan qof kastoo muslimoo xaggee kaaga aadan ama safuufta suf ka mid a buuxi waan la qaadanay annaguna walaayadii culummadii nuqubadii waxgaradkii shacaariintii cid ka maqnaydna abwaanadii cid ka maqnayd maskaxdii ummadda oo dhan cid ka maqnaydna ma jirto iyo dhammaan iclaamkii oo dhan waa arrin aan u baahnayn oon sugaynay dee dalkeenna waa lagu soo duulay gaala wajiye kala badanaa kusoo duusay magacyo badanay wataan sida loogu soo duulay annaguna waxaa jirta dadkeennii inaysan daaranayn ama fahamsanayn in dalkanba lagu soo duulay waxaan marka boorinaynaa in lagu soo duulo dalkan oo dadka inay ogaadaan jihaadkan aan ku boorinno haddaan nahay nuqobada ku dhaqanka shareecada islaamka waxaan leenahay wiilashanagaan diyaar lanahay codkanaga iyo lisaankannagaan diyaar lanahay lafahanagaan diyaarinay waxaan marka intaa aan ku raacinayaa salaadiintu waxay ka mid yihiin ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta indheheedii maadaama aan dhahay horsocodka ummadda aan nahayna ummadda aan mas-uulka ka ahayn waxaan ku boorinaynaa inay jihaadka garab istaagaan lisaankooda maalkooda muruqooda intaba inay garab istaan dalkeenna waa lagu soo duulay xabashaa nagu soo duushay turki baa nagu soo cid walbaa nagu soo duushay waxaan leenaha marka waan hore waan waan garab taagannahay xamladaas oo ku dhawaaqay waaliga gobolka ee soconaysa muddada lixda bilood ah meel kasta oo nooga aadanta oo naloo dirna sabcan wadaacan waan aadina insha allah bidmillahi kin wasalam alaikum warahmatullahi barakatu suldaan maxamed carab ayuu ahaa markaana aan soo dhaweeyo suldaan shuceyb oo isna ah xogayaha guud ee golaha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe suldaan soo dhawow bal aragtidaada iyo kulankan adna bal waxyaabaha kaaga muuqan بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أن أولا وحن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام إلهي سبحانه وتعالى يا مهد إسكاله نسي نعموين فربضا أيوه رئيس نعمة الإسلام والإيمان نعمة الأمن وحن لا ياهي مرت شرفك أن أولا وأن إذن مهد علينا إن شاء الله تعالى ديتي علماء أن ما ملكين وهريو أن sheekheena ama waaligeena gobolka jubbada dhexe sheekh cali darwiish waxaan leenahay xafladan muwaaraga ah oo taxriidka ah waan soo dhoweynaynaa qalbi furan iyo weji furan ayaan kusoo dhoweynaynaa ilaahay idimkii wax loo baahnaa waa waxa ummaddaas xayaatideeda oo nolosheeda ah waa wixii ilaahay subxaanahu watacaala uu nagu addoonsaday wax ka mid ah waannu ku faraxsannahay waxaan leenahay culimmadeenna iyo maamulkeenna iyo ma aragtaaye dhammaan shucarada waxaan leeyahay waa mahadsantihiin annaguna garab istaagii ayaan la taaganahay dhammaanteen waxaan iskugu nimid waa shaqo noo dhexayso insha allahu tacaala anta naga maqanna waa nala mid annagaasaa ku metelno maadaama aan nahay odayaashii dhaqankii arrinkaasna waa soo dhoweynay waana qaadannay ilaahay idimkii insha allahu tacaala wanaag iyo khayrka nooga muuqdo waa badbaadadii ummadda waa noloshii ummadda waa ma artaay horseedkii iyo marinkii ummadda waxay ku badbaadi laheen fi dunya walaakhira waa waxay ku badbaadi lahayn waa ilaahay subxaana wa tacala waxaan ka rajaynaynaa inta dhamma inuu ilahay noo dhammaystiro cadowguna ilahay uu nagu dulqaado waxaan leenahay allahuma aciz alislaam walmuslimiin waadil lishirka walmushrikiin acdaa'aka acdaa adiin ya rab alcaalamiin allahuma sr ikhwana almuslimiina fi falastiin allahuma caafi jarxaahum وتقبل شهداءهم وفك أسراهم واشف مرضاهم وارحم ضعفاءهم وادعم جائعهم يا رب العالمين اللهم أهلك اليهود والنصارى ومن عاونهم اللهم أهلك اليهود والنصارى ومن عاونهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته kuwaasna waxay ahaayeen golaha dhaqanka ee wilaayada jubbada dhexe oo iyagana qayb ka ahaa waxaan soo gaarnay gabagabada barnaamijkeennaha amaba wareysyada aanu la yeelinayno kulankan ay soo qabanqaabisay wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ujeedkiisuna uu ahaa in dadka muslimiinta ah lagu booriyo jihaadka ka soconaya dalka sidoo kale muddadii u socday kulanka waxaa lagu soo hadal qaaday dardargelinta acmaasha guud ee loo hayo bulshada waxaa ka soo qayb galay sidaan hore u sheegnay mas-uuliyiinta wilaayada oo ugu horreeya sheekh cali darwiish oo kulanka daadihinayay mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada gobolka maamulka degmada culimada wilaayaadka islaamiga inta ugu badan ayaa kasoo qayb gashay culimada waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa golaha nuqabada ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo iyagana ee runtii kulanka ka qayb qaadanayay waxaa qayb ka aha kulankan oo sidoo kale lagu casuumay qaar ka mid ah abwaanada soomaaliyeed runtii muddadii kulanka uu socdayna waxaa runtii dadku ay ahayeen kuwa talooyin iyo fikrado iyo araa kala duwan ee runtii ka bixinayay maadaama gabagabadan soo gaarnay markaana waxaan siinayaa sheekh cali darwiish oo isaga soo agaasimay kulankan sheekhna soo dhowow kadibna bal ujeedada kulankan aada isugu wacdeen ee dadkaas kala duwan ee aan soo sheegnay iyo waxyaabaha ad ka rajaynaysaan kulanka inay kasoo baxaan jazaaka allahu khayran aquuna cusmaan ilaahi ha ku barakeeyo alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah sal alla alay wasalam wabacd kulankan waa kulan aan ugu talagalnay ummadda in lagu taxriidiyo oo jihaadka ay ka qayb qaataan maal iyo nafba ay kaga qaybtaan ayaa aan ku taxriidinaynay sida hadda boorkaba aad ku arkaysay kulanka wuxuu ahaa xamlo dacwi oo taxriidi oo loogu talagalay ummadda in lagu booriyo ciwaanka ama magaceeduna wuxuu ahaa kun fii thakri min thukuuri lislaam aw qaa'iban canhu bicudrin aw bixikmatin walaa takun thaalitan yacni thukuurta islaamka buuxii qof kastoo muslima inuu buuxiyo thakri ka mida takhuurta muslimiinta ama cudurdaar inuu kaga maqnaado sharci ah ama xikmad kale uu kaga maqnaado oo uusan noqonin qof kaleo saddexaad inuusan noqonin ayaa mataqaanaa kulanka isimkiisa uu ahaa magaciisa shicaarkuna aayadda qur-aanka ee meesha ku taalla weeye faqaatil fii sabiili illahi laa tukallaf ilaa nafsaka waxarid ilmu'miniin boorintaa wey marka ujeedka kulanka waa in dadka lagu booriyo jihaadka inay ka qayb qaataan naf kaga qayb qaataan maalna kaga qayb qaataan cadowga maanta dee dagaal iyo halgan culusaa socda ilaahayna subxaana wa tacaala nasriga guulo fara badan iyuu ina siiyey guushaa marka inaan dhammaystiranno yaan rabnaayo asbaabteeda aan la nimaadno ilaahayna aan weydiisano subxaana wa tacaala inuu ina gaarsiiyo guusha aakhirkeedii iyadoo muslimiintu ay guulaysteen dalkan soomaaliya iyo geeskan afrikaba ilaahay subxaana wa tacaala uu inoo qadar raayada tawxiidka iyadoo laga taagay kelimadda rabbina ay saro noqotay kuwa gaalaba kelimadooduna ay hoos noqotay ayaan rajaynaynaa biidni illah waa gartay shacali muddadii kulanka saacadihii badnaa ee u socday ay ka soo qayb galeen culimada hogaanka ee dhaqanka sidoo kale shucarada waxyaabaha ii muuqanayay amaba ahdaafta la raba in la xaqiijiyo waxaa ka mid ahaa in ummadda jihaadka lagu booriyo in sidoo kale dadka lagu booriyo inay ka hortagaan oo ay sadi ku sameeyaan cadowga iyo sidoo kale in la xaqiijiyo guulaha dadka muslimiinta ay rajaynayaan sidoo kale dadka in lagu booriyo inay nafhur iyo tadxiyo sameeyaan oo ay xaqiijiyaan ugu dambeyn guusha ee la rajaynayo in ummadda muslimiinta ilaahi subxaana watacaala gacantooda ku xaqiijiyo ahdaafta marka intaa la eg ee aad rajaynaysaan inay dhaqan gasho qaabkee amaba wadooyinka aad umaraysaan bal maxaad noo sheegi kartaa jazaaka allahu khayran annagu waxaan rabnaa ahdaaftaas inaan ku hirgelino oon u marno waddo taxriid ah ummadda inaan ku boorino dadka hadda ka soo qaybgala kulanka u aragta waa culimmadii waa dadkii hogaankii dhaqanka ahaa nuqabadii waxaa ka soo qaybgalay shucaradii dadkii abwaanada ahaa waxaa ka soo qaybgalay bahdii waxbarashada raggoodii ugu waaweynay ayaa ka soo qaybgalay dhammaantoodba insha allahu tacaala waxaan rabnaa iyo bulshada noocyadeeda kale naga maqanbo inaan ka wada qayb qaadano taxriidkan ummadda waxaan rabnaa inaan dhex marno magaalooyinka masaajida dacwatu shaaric miyiga inaan ugu tagno insha allahu tacaala meelaha dadku isugu imaanayaan meelaha macaashyadu ku yaalaan in ummaddii la booriyo jihaadka loogu yeero oo ay ka qayb qaataan ayaan rabnaa ahdaaftaasna biidni illahi tabaaraka watacaala waxa ugu weyn litakuuna kalimatullaahi hiya alculya ayaa ugu weyn kelmadda rabbi inay saro noqoto oo kuwa gaalooba kelmadoodu inay hoos noqoto ayaa rabnaa taasna dee waa waajib qof walba muslima saaran ilaahi subxaana watacaala wuxuu leeyay waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitnatun wayakuuna addiinu kulluhu lilaah ilaa diinkoo dhan buu ilaahay u sugnaado oo koonka maamulkiisa sida ilaahay abuurkiisa uu gaar oola ahaa cibaadadana uu gaar oola noqdo waxaan rabnaa insha allahu tacaala halgankaa jihaadka inaan wadno nabiguna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wakiilaha umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna maxamedan rasuulu allah waad garanaysaa waxaa axaadiista ay-aadaha waxay noo caddaynayaan halganka jihaadku inuu soconayo ilaa laga xaqiijiyay ahdaafta iyada jazaaka allahu khayr talooyin kadib sheekh cali waxaad saartay guddi ka koobnaa dadka aan soo sheegnay ee kasoo qaybgalayaasha waxaana sidoo kale isla afgarateen in meelo badan oo si guud gobolka oo miyiga ay ka mid tahay magaalooyinka waaweyn joolooyinku ay maraan sidoo kale boorka waxaa ku qoran ee noo muuqda muddada oo lix bilood ah marka ugu dambeyn marka adigoo noo soo koobaya arrimahaas maxaa marka aad dhihi lahayd guddigan la diray shaqada qaban doono oo ad kula dardaarmi lahayd ee si guud bulshada muslimiinta ee la rabo inay gaarto waxyaabaha ka soo baxay kulankan jazaaka allahu khayran si guud lajnadan aan hadda magacawnay ee isugu jira culammada nuqabada iyo insha allahu tacaala shucarada iyo bahda waxbarashada isugu jira oo aan dibna uga kabi doono hadduu ilaahay idmo lajna caafimaad oo iyaguna insha allahu tacaala la shaqogeli doono hadduu ilaahay subxaana wa tacaala inoo suurageliyo dhammaantood marka waxaan u dardaarmaynaa dee shaqada loo diray waa inay ilaahay diinkiisa dadka ugu yeeraan waa in towxiidka dadka ay ugu yeeraan waa in salaada ogideeda iyo mataqaanaa jamaaca dadka ugu yeeraan waa inay mataqaanaa jihaadka iyo halkan ka socdo dadku si ay uga qayb qaadan lahaayeen ay ugu yeeraan weeye waxa aan u dirnay saa dareemaysana dadka soomaaliyeed waa dad yaqaana halgan iyo dagaal iyo wax iska celin rag yaqaan wey waxay u baahan yihiin keliya in la abaabulo oo lala hadloo la towjiihiyo ciddii towjiihilaed kuwa ugu wanaagsanaana hadda waan u xulnay ilaahina subxaana watacaala waxaan u weydiinaynaa in uu ka dhigo jamaaco barakaysanoo dacwadooda iyo diinkooda ilaahay uu aqbala allaha ka dhigo dadkuna waxaan ka rajaynaya inay soo ajiibaan oo soo dhoweeyaanoo la shaqeeyaanoo insha allahu tacaala muslimiintuna ay ka helaan ciidan iyo maal iyo xoogba in laga heli doono ayaan rajaynayaa maanta saa dareemayso jihaadku waa fardu cayn jihaadku marna waa fardu kifaaya markuu fardu kifaaya ummadda qayb ka mid haday u istaagaan qaybta kale ifmiga ama dembigu wuu ka dhacayaa maanta laakiin jihaadku waa cayn beled ka mid a buldaanta muslimiinta hadday gaaladu yimaadaan oo ay qabsadaan jihaadku wuxuu noqonayaa cayn ayuu noqonayaa waajib ayuu noqonayaa dadka beledkaa degan innaguna waxaan ka mid ah dadkii buldaantaa deganaa ee gaaladu qabsadeen waajib cayn ayuu nagu yahay marka maanta inaan ka qayb qaadano si guudna istinfaar caam ayaa nala amray imaamka muslimiinta ama taqaana hogaanka ee xarakada una amray taana iyadana cayn kale ay ka dhigaysaa oo waajib ay ka dhigaysaa sidaa darteed marka waxaan rabnaa dadku inay wada baxaan sida ilaahi subxaana watacaala uu ina yidhi infiruu khifaafan wathiqaalan wajaahiduu biamwaalikum waanfusikum waxaan rabnaa marka insha allahu tacala dadku inay wada baxaanoo kuwa fududna ay baxaan kuwa culusna ay baxaan dhallinyartu ay baxaan odayaashu ay baxaan iyo ciroolayaashu dumarkuna kaalintooda ay ka qaataan kaan awoodu lahayna waxaan rabnaa inuu insha allahu tacala muslimiinta u duceeyo oo uu duco la garab istaago oo ilaahay u baryo jaahidu lmushrikiina bialsinatikum waanfusikum waamwaalikum oo kaa qaala calayhi salaatu wasalaam waxaan rabnaa muslim walba oo qaangaar oo caaqila inuu jihaadkan kaga qayb qaato carabkiisa naftiisa maalkiisa iyo gacantiisaba inuusan waxba la harin sida ayaan dadkan u sheegaynaa jazaaka allahu khayr waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkeenna faafareebka wararka intaas ayaannu caawa ku soo gebagabaynaynaa waannu ku soo qaadannay kulan muhiim ahaa oo ay soo qabanqaabisay wilaayadda islaamiga ah ee jubbada dhexe kaasoo ujeeddadiisu ahayd in dadka muslimiinta lagu boorriyo jihaadka waddada allaah sidoo kalena lagu magacaabay guddi ka kooban culimo waxgarad abwaano iyo mas-uuliyiinta wilaayada kuwaas oo muddo lix bilood ah ka shaqayn doono guud ahaanba gobolka tagi doono deegaano kala duwan oo ka tirsan gobolkan jubbada dhexe si ay markaasi dadka muslimiinta ugu boorriyaan jihaadka waddada allaah guud ahaanna dhegaystayaal barnaamijkeenna faafareebka wararka intaas ayaannu caawa ku soo gebagabaynaynaa assalaamu calaykum